degmada diinsar weliba ay ku mid tahay degmooyinka muddada dheer ku jartay dhibaatooyin shirgidiseen bulshada ku noolna iyo ka adagtay helitaanka adeegyada bulshada sida caafimaadka oo muhiima ah badbaadada dadka inkastoo weli caqabado iyo jiraan haddana weliba dareere waa la horumar eh agaasimaha guud ee isbitaalka degmada diinsoor doctor cabdulaahi sani maxamed yaku werbi xaaladda isbitaalka degmada iyo horumarada usa sameeye marxaladoogi shirgidiisana usahmari iyo sida bulshada diinsoor uusan ka adeego waa saa way ogtihiin hosbitaalka waagii hore waxaa ahayd qayb hosbitaal oo hay-ada ay monitor gareeyaan ama raan gareeyaan laakiin from the december now waxaa raan gareeyo damal caafimaad oo under minister of health ah oo southwest state and federal oo maaragtay la ah soos soo marka waxaa hadda functional ah ama shaqaysa qaybta maternityga ama bimok serviceka iyo qaybta obd-ga oo hadda qaybaha hadda aan soo marnay ka mid ah waa ay jiraan gaabo badan ee nooga dhiman laakiin insha allah waxaan rajaynaha ay noo ballanqaadeen ay noo sheegeen in maaragtay maalmaha ama bilaha soo socdaan bisha soo socota ay la kofargarayn doono maadaama qaybaha inbesient qayb ka mid ahba hadda diyaatara ku socda sidoo kale saalada hadda aan soo marnay iyada naftirkeeda ay wax ka dhiman yihiin iyadana maaragtay sida u dhaqsiyaha badan la rakibi doono lana shaqayn doono staafka iyo maaragtay shaqaalaha badankoodana hadda ay shaqaynayaan inkastoo qaarna ay dhiman yihiin ayagana ay naloo sheegain maaragtay lasoo dhammaystiri doono laakiin overall haddartaan damal caafimaad waxaa hadda rangareeyay shaqayso saddex xarumood saddexdaas xarumood oo kale district hospital oo hadda aan joogno iyo laba xarumood kale oo hadda dayacatir ku socdo laakiin hadda si ku meel gaara xarumo kale oo rent ah ay u degan yihiin xarumahaas oo ah waa biri waa biri iyo hilaac so overall labadaas xarun oo bannaanka ah iyo kan oo aan noqonayo secondary health care service primary labadaas ay noqonayso mcjar u shaqayn doonaan kana wuxuu noqon doonaa maxaa referal ama mataqaanaa secondary health care service dhinihii kale agaasimaha guud ee isbitaalka degmada dinsoor doctor cabdulaahi iyo weliba uu soo codsada inta la ku ibqaada sida isbitaalka lanka taageeri lahay dhiniyada qalabka daawada dhaqaatiirta iyo in si guud ee lan hormariya si bulshada dinsoor uusan ka adeegaa
waxaa hadda populationka ku xiran halka eriyadan ku xiran oo nambar aad u badan waayo maalintii waxaa laga yaabaa tiro nambar aad u tiro badan ee la qabto waxaa jiri jiray marka sablay gaab aad u tiro badan maadaama bukaanada ay badan yihiin waxaa dhacaysa marka sablayga daawooyinka ay kuga yaraadaan ay yaraadaan daawooyinka ay yaraadaan soo marka insha allah waxaan rajaynaynaa in laga baxo sablaygaasna sida u raqsiyaha badan gaabkaasa uga baxno waxyaabaha naga dhiman xarumahaas labadaas xarum kale waxaa jirta oo hadda aan hilmaamay aan kusoo diri doono ay tahay waxaa jirta laba xarun oo public ah waa beri iyo hilaac labadaas xarun waxaa u dhiman rehabilitation haddii rehabilitationkaas la sameeyo waxaa loogu talagalay inay ayagana ay u shaqeeyaan xarumo public oo dowladda ay leedahay waa ay hostalahaan ay u shaqeeyaan oo loogu talagalay mar shaqaalahooda waxooda ay diyaarsan yihiin qaarna waa ka dhiman yihin laakiin intooda badan way ay diyaarsan yihiin marka xogta guddoomiyahan aasna xog qayb kamid ah wuu hayaa oo ka warqabya insha allah wixii kaloo dheeri ahna waana isla joognaa oo isla dhammaystiri doona degmooyin ku tirsana gobolada koonfur galbeed soomaaliya weliba ciidanka adag helitaanka adeegyada asaasiga sida caafimaadka walbarashada iyo helitaanka biyo nadiife taasoo lan sababeyow dhibaatooyinka guud ee ku jara dalka soomaaliya